kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaanu kusoo qaadanaa muwaadiicaan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisuyaal ka mid ka mid ah halduurada dumarkeenna si innaga iyo jiilkeennaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan so waxaan ahay macalimad barta ardayda xirfada loo yaqaano farshaxanka amba domesticada so waqti dheera soo waday oon kusoo guda jiray barashada xirfadan loo yaqaano croshetka waa xabse cabdi fitaax oo ah gabar farshaxan ka barta hablaha iisuoyaalkeedii nololeed starliin cabdi caruush oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda iyo bini'aadanimada tabintii soo saaristu anigoo hanaa maxameda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheyd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah isha jinka sixirka galaha umulasibiyaanka cadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goor dhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay xabse cabdi fitaax oo ah gabar farshaxan ka barta hablaha balse markan sooyaalkeedii nololeed istarliin cabdi caruush oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda iyo bini'aadanimada maarso kunsaaaboqokontaniyotodobadii ayay ku dhalatay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dugsiga sare yuusuf alkowneyn ee muqdisho ayay ka qalin bedelatay kunsaaaboqoltoddobaataniyosiddeedii cilmiga noolaha biolojiga ayay kusoo baratay jaamacad ku taala rooma talyaaniga ololaheedii nabadda iyo bini'aadanimada waxa ay ka shaqo bilowday kunsaaaboqolsideetaniyo lixdii wasaaradda arrimaha gudaha talyaaniga shaqaalihii ugu firfircoonaa howlihii ay ka haysay ayaa mar kale loo doortay madaxa deeqaha dowladdii talyaaniga ee soomaaliya ayaa loo magacaabay sanadkii kunsaaaboqolsagaashanilabadii dalka hooye ayay kusoo laabatay iyada oo madax u ahayd hay-adda cosf oo dalka ka qabatay howlo samafal iyo taageerada dumarka waxa ay usoo ololeysay sameynta maamulo maxalli ah oo la wareega mashruucyada gargaarka ah ee lagu caawinaya dhibanayaasha dagaaladii soomaaliya sanadkii kunsaaaboqolsagaashaniyosaddexdii waxay isku dayday in ay dhexdhexaadin ka sameyso ceydiid iyo ciidamadii nabad ilaalinta qaramada midoobay unsom starliin aad ayay ula dagaalantay qabyaaladda intii uu dagaalka socday starliin iyo walaasheed xaliime cabdi caruush waxaay abaabuleen howlo gargaar oo horseeday in ay ku lug lahaadaan dadaalada gurmadka deg deg ahi ee markii macluusha ay ka dilaacday dalka badankii ee cagabararta sanadkii kunsaaaboqolsagaashaniyoshantii hay-adda cosf dalka waxa ay ka hirgelisay mashaariic kala duwan sida waxbarashada caruurta lix iskuul ayay ka hirgeliyeen gobolka shabeellaha hoose isla sanadkaasi waxay ku guuleysatay dib u furista isbitaallo ku xirmay dagaaladii sokeeye sida isbitaalada marka qoryooley iyo baraawe iyadoona gobolka shabeellaha hoose ka hirgelisay xarumo lagula socdo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyada oo dawo lacag la-aan ahi lagu siin jiray sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii tiro shan iyo toban maleeshiyaad ah ayay ku guulaysatay inay hubka ka dhigto bartayna xirfado ay ku shaqaystaan geerideedii labada kun iyo labadii starlin cabdi ayaa lagu dilay magaalada nairobi ee dalka kenya iyadoo afartan iyo shan sano jir ahayd kuna sii jeeday kormeerka howlkii ka socday wadahadalada nabadda soomaaliyeed oo markaasi u dhexeeyay qabqabalayaasha dagaalka
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jirkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix markan aanu imaano falanqaynteenna soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada caanka ku ah farshaxan gacmeedka noocyadiisa kala duwan waxaana dadka soomaaliyeed ay soo adeegsan jireen muddo aad u dheer iyagoo siyaabo kala gedisan uga faa'iidaysan jiray mid ka mid ahi waa farshaxanka loo adeegsado dunta iyo cirbadda kaasoo laga sameeyo agabyo kala duwan oo soomaalidu ay aadka u isticmaasho sida dharka iyo agabyada wax lagu qaato farshaxanka laga sameeyo dunta iyo cirbadda ayaa hadda ah il ganacsi oo gabdhaha bartay ay ka faa'iidaystaan iyagoo soo saara agabyo loo isticmaalo qurxinta guryaha iyo dharka barashada xirfaddan waxay qofka u tahay jaanis uu noloshiisa kor ugu qaadi karo waxaa u fududaatay helista shaqo ama bilow ganacsi uu leeyahay xabse cabdifitaax waa macalimad gabdhaha bartay xirfadda farshaxanka dunta iyo cirbadda waxayna xirfaddani ku soo jirtay in muddo ah iyada oo hadda aqoonteeda uga faa'iidaysa gabdhaha doonaya sideeda oo kale xabso aan ku booqana goobta ay wax ku barta gabdhaha ayaan ka waraysan siday ugu dhalatay caqabadaha ay kala kulantay iyo qaabka ay ku barto ardayda bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa xabse cabdi fitaax waxaan ahay macalimad barta dadka xirfadda kroshaydka amba loo yaqaano farshaxanka amba domestikada soo dadka magacyo kala duwan loo yaqaanaa yani caalamka oo dhan kroshayd soomaali haddaan nahnana farshaxan amba domestiga loo yaqaanaa soo waxaan ahay macalimad barta ardayda xirfadda loo yaqaano farshaxanka amba domestikada so waqti dheera soo waday oon kusoo guda jiray barashada xirfadan loo yaqaano croshatka awalan waxaan kusoo bilaabay qaab oo online ah kadib waxaa bilaabay cabasho fara badan oo iiga imaan dadka onlineka iyo dadka deegaanka markaa aan joogay ay rabeen ay doonayeen inay face to face igu arkaan amba physical ahaan so markaas waxaa bilaabay inaa qaab offline ah oo ardayda face to face aan isku arkayno oo galaas la imaanayo inaan bilaabo waayahay goormo ayaad baratay xirfadan
aniga xirfadan waxaa bartay aakhirkii bishii december aa bilaabay inaan barto yani waxay igu qaadatay barashadeyda muddo yar ma u malaynayn muddadaas yar inaan ku bara karo xirfad laakiin hamiga iyo rabitaanka xoogana markaa aan u qabay ayaa waxay ii saaciday inaan ku barto wax ka yar laba isbuuc inkastoo waqtiga aan haysta uu ahaa waqti aad u yar haddana wuxuu ii saamaxay waqtigayga yaraa aan haystay inaan ku barto muddo oo laba wiig ah amba laba isbuuc labadaas isbuuc markaan ku bartay waxaa hami waxaa iga galay inaan waxaan aan sii wadi karo kadib waxaan kusoo baahiyey baraha bulshada meelaha kala duwan aan ku leeyahay kadib dadka rabitaan xoogan ay u qabaan iyo dawlis ay u qabaan ee iga imaado bulshada xaggeeda ayaan waxaa u bilaabay xirfadda inaan qaab online ahaan ah, markaa dadka aan ku baro kadibna waxaa u bedela qayb oo offline ah oo physicala dadka aan caadi isku hor arkayno si aan u baro wax caqabada ahi ma kala kulantay Een, horta kurasheedka markii la baranayo caqabad way jirtaa laakiin caqabadiisa way yar tahay Ee, sababta waxay tahay dadka kuu imaanaya horta caqabad ma kala kulmaysid Ee, inkastoo dadka isku faham aysan marnaba noqonaynin oo qof fahamkiisa liita iyo qof fahamkiisa fiican yahaba intaba ay ay ku guda jiraan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay muddo yar ku bartaan oo saddex wiig ka yar ah Een, halka dadka qaar laga yaabay bishii ah ugu tala gashay in ka badan inay qaataan so caqabad weyn oo maanta aan kala kulmaa dhihi karo taa taawa ma jirto ee xafsa waxyaabaha aad ka samayso sida dunta xaggee ayaad ka heshaa okay habka ay dunta ii soo gasho waxaa waaye dunta awalan marka koogii maanan ogeynin inay wadanka laga helaayo oo wax wadanka yaal muu malaynaynin laakiin markaan bartay oo xogaa rifaad diris markaan maray kadib waxaan ogaaday dunta inay wadanka laga helaayo maadaama ay yaasheen dadkeenii hore maadaama ay isticmaalaan aysan ahaynin xirfad hadda baranaysa waxay ahayd xirfad duugowday yacni waqti hore amba casri hore la isticmaali jiray laakiin dhallinyaradan amba generationkan hadda jooga ee, aanan samaynin laakiin wixii laga helayo wadanka gudihiisa qalabkii materialiskii wax dhan laga helayo kadib waxaa ii fuudaatay inaan helo materialiskii meelihii aan ka heli karin kadibna waxaa isku dayay inaan materialkaas meesha ay yaalaan inaan kasoo qaato kadibna dadka u baahan marka inaan kasii iibiyo sidoo kalena aan baro waa tahay qaab sidee ah ayaad wax u bartaa hablaha Ee, dadka horta awalan waxaa u qabtaa waqti koobana u qabtaa waqtigan ku baro waxaa waaye waa muddo hal bil ah Ee, waxaana qofka u sheegaa dadka isku fahamkooda in musan isku mid ahaynin haddii ay dhacdo inuu halkaas bil uu ku baro waayo waxaa dhahaa waxaa ku raacsina laba bil yacni laba week aan dhaheeya laba week oo firiya aan wax lacaga aanan kaa qaadaynin si wixii kaaga dhiman markaas ee, aad si aad ugu barato oo u kafargarayso waxyaabaha kuu dhiman amba waxyaabahaadi markaa kugu adag si aad u baratid ee waa gartay ma rajeynaysaa in aad yeelato xarumo kale Een, horta maadaama xarunta keliya waqtigooda aan lahaa ay ahayd xarunta kaaran ku taala oo haddaba taqaadarkan aan joogno ee, dad fara badan oo waxaa jira meelo fog ka imaanaya oo ayagana cabasho dareemaya Ee, maadaama ay jirto dad cabasho dareemaya oo xarun kalena loo baahan yahay in la furo een, hadda waxaan isku dayay agagaarka dadka badana cabashada xaggooda iiga timid inaan xarun ugu sameeyo maadaama dadka ceelasha yani meelo kala duwan ay dadka degan yihiin kaaran qof soo gaaraya ma jirto waa magaalada meeshii looga baxayo waaye maadaama ay midaas jirto waxaa jira challenge yar oo ah in aniguna aan shaqeeyo suurtagalnayna ahaynin inaan xarumo kala duwan meelo kala duwan inaan ka furo maadaama qofkii social media arrinta soo gelinaya aniga aan ahay soo baahinayay qof kasta waxay rabtaa in ani mar kasta waxaan ani aan baro wixii ani aan soo baahiyey maadaama ani projectyada aan soo gelinayo waxyaabaha kala duwan oo quruxda badan aan soo gelinayo qof kasta wuxuu rabaa si uu waxaan u sameeyo qofkii sameeyey keliya inuu baro ma rabiyo marka qof kale ma ku kalsoonaanayo marka caqabadaas jirta awgeeda aanan xarumo fara badan aanan u furi karin marka xaruntan kaaraa markii laga soo tago xarun kalaa jirto oo zooba ku taalo Een, meel yar waaye inkastoo number fara badan amba dad fara badan aanan qaba karin laakiin haddana waxaan isku dayaa keliya dadka baahiyahooda inaan intaan gaarsii karo un baahiyahaas inaan daboolo mhm ma rajeynaysaa in ardayda ay ku noqdaan macalimiin Een, run ahaantii horta dad waxaa jiro oo very active ah oo aada u wanaagsan Een, waxaa jirta gabar ani i caawiso oo hani la dhahayo Een, inta iga caawisaa badana maadaama eyda kaaraan ay degan tahay haddana gabar aada u da-yar ay tahay oo haddana aanan loo diri karin meelo kale oo qofka bilaadanka waa adi waa bartay waxaa waaye waa inaad damaanad qaadi kartaa securitygiisa meel kale uma diri kartid waayo qof aada u da-yar waayo haddana yacni maxaan ku tilmaamay ma aqaano waxaa waaye yani maskaxdeeda aada u wanaagsan tahay waa qofka keliya waxaa dhihi karaa yani xirfadda dadka aan baraya aniga yani attentionkayga dhan macnaha barashadeeda qaabka wax u baranayso fahamkeeda dadka dhan macnaha iiga soo jiidatay inkastoo ardada dhan aan wada jecla attentionkooda oo markasta isoo jiito haddana yani dadkii bilowga ugu horeeyey ani aan barayay inaan waxaan u arkay qofka ugu yar ugu da-da yar haddana rabitaankiisa markii dadka kale aan u fiiriyo yani aada iiga soo muuqatay laakiin mar dhow inaan sameeyo waa suurtagal ardayda aan baray qaar ka mida in ay xarimo gooniye ah ay ka shaqayn doonaan inay inay dhacdo mar dhow ma jirtaa aalado kale oo aan tigtok ahayn oo aad casharada ku gudbiso maya maya social media ma dhigo eh, sida tiktok facebook yani kelibyo dhaadheer ma dhigi keliya waxaa jiro fiidiyo dhaadheer aan duubo oo laakiin brefad ah oo qof dadka aan si online ah aan ugu baro oo cashirkana qofka aan ugu dhigo telegram laakiin ma jiro yani video dheer oo maxaa yidhi aan public aan dhigo aan ugu talagalay bulshada inaan siiyo amba aan isku dayo dadka publica jooga in aan ku baro isticmaalka dunta maxay ku kala duwan yihiin dadkii hore iyo jiilka maanta run ahaantii markii la fiiriyo dadka hore maxay ka sameyn jireen iyo dadka maxay ka sameyn horta waxyaaba lagu wada sameyn yahaa jirto inkastoo hadda xilli casri ah lagu jiro oo waxaa jira wax kasta way hormareen maadaama wax kasta ay hormareenna xirfadii waqtigii hore yani meeshay taagnaa jirtay ma taagnaanayso waxaa laga yaabaa ay yaashiin amba dadkii anaga naga hore jira meesha naga horeeyay in keliya ay ka samaysan jireen qurxinta guryaha iyo maxay aheede go' sariireedka inay qurxiyaan iyo waxyaabaha limidka iyo boorsooyin yaryar ay wax ku qaataan laakiin hadda casrigan la joogo nashqadihii waqtigaa la sameynaya nashqado ka duwanaa imaaday hadda waxaa loo qaataa dhar oo caadiya waxaa arkaysaa ardayda hadda fanaanadihii ay soo bandhigayeen oo maanta yani casrigan hadda la joogo la qaato casrigaas lama qaadan jirin fanaanado la qaato oo shabaqa oo qurux badan baa jiro sidoo kale waxaa jiro maxay aheede boorsooyin kala duwan oo ayakana yani siyaabo kala duwan leh sida boorsadan oo kale yani generation walba wuxuu wataa design designadii hore ka duwan isku design ma noqon karaa mar kasto wax soo saarkiina mala wadaagtaan goobaha ganacsi si ay idinkaga iibsadaan horta dukaaman amba ganacsiyo kale aan la wadaagno ma jirto caqabada midaas ka taaganna waxaa waaye horta dadka soomaalideena waxaa waa wixii quruxdooda iyo tayadooda way rabaan laakiin waxaa iskeenaynin qiimaha ay ku rabaan iyo maxay ahayda iyo qiimaha aadi rabto maadaama waxaan dun iyo cirbad waaye gacmahaada ku taloosaa design walba gacantaada ku keenaysaa maadaama design walba gacantaada aad ku talaysid haddaad dhihi maagta maanta kuwa ganacsadaa u geynaa suurtagal ma noqonayso ganacsatadaas kale inaa u geysid sababta waa kaa iibsanaya hadii la dhaho qiimaha la dhihi karo intay kaa iibsadaan inay sii iibsadaan loo baahnaa ma suurtagelayso because waxaan juhdi fara badan ay kaa gala waxaa u baahan tahay qiimaha saxda ee waxaan ay u qalanto adun baana sheegi kara so mana jira ani hadda wax oo ganacsi meel ganacsiya aan geeyo shaqsiyan aan aniga u ganacsadaa un baraha bulshada waxaan ku faafiyo waayahay sidee kuugu dhalatay in aad barato xirfadan yani xirfadan inaad barto weligay waa jeclaa marka waqtigan iskuulka dhigi jiray waqtigan jaamacadda dhigi jiray weliba waxay aad xiiso fara badan iigu heysay waqtigan jaamacadda dhigi jiray waayo social media markaan arko markay koofi iiga soo horbaxda amba boorso nasqad kale markay iiga soo horbaxda waxaas dhihi jiray goormee sameyn doontaan boorsadan oo kale amba koofiyadan oo kale waxa iigu xiisaha badnaa aad u raba waxay ahayd goorma arki doontaa boorso iyo koofiya laga sameeyo yani hamligeyga dhan wuxuu kusoo koobnaa simaa arki doontaa koofiyad amba boorso keliya laakiin markii wixii aan guda galay aan waxaa intaan filanaya amba inta ani aan rajeynaya in ka weyn isaan filanaya si ka duwanaya markaa ay noqotay soo rajadii marka hore yareeda koofiyad iyo boorso ka koobneed way kasii ballaaratay ilan wixii maanta wixii aan bartay social media jiro baatanaa raadsanaysaa baatinrada nuuc walba nashqad walba design walba aad aragto waa samaysan kartaa ee bulshada dhexdeeda wax caqabada ahi ma kala kulantay horta caqabada ugu weyn waxaa waaye waxaan maxay wax kuu tarayaan indhahay kaa xanuujinaya wax faa'iido leh ma lahan ani maxaa dhihi jira marka waxaan indhahay ka xanuujinaya soo maahan yani faa'iido leeyihin ma jirta laakiin adiga intaa ka sheegayso in ka weyn oo hamiya aan ku leeyahay ayaa jira laakiin wax familkayga oo caqabad aan kala kulmo ma jirto familkayga waxaan waxay arkeen anoo aqaano oo oo yani waxyaabaha aan sameeyo aan ugu faanayo kana sameey kana sameey goorma baratay anaa isbara waa kana waxaan yani wax rasil tegay un bay arkeen maahane inta ku dhibtoonaya aan baranayo habeenka la rafaaday cidna ima ogaanin waayo waxaan rabay natiijo un inaan familkayga hor keeno waxaynan ayaga ogeyn inaan baro karo kadibna ay natiijada ay arki karaan soo dadka isla shaqeyno markaa marar qaarkood gaariga dhexdiisa ku sameynaa amba marar qaarkood waxaa dhacay shaqada marka iga dhammaato gaariga intaa soo saarana inaa yar samey waxaan maxaa isku daanay boorsa raqiis waaye rafaadkan maxaa u maray suuqee taalaa soo iibso iska daatan marka ayaga yani taa waxay ka hadleen aragtidooda laakiin aragtidooda aragti ka duwan aniga niyadeedii qalbigeega ku jirtay taasoo ahayd mid ani ahagaysa faa'iide intee dhan ayaad ka heshay horta koresheedka qofka marka barto dhowr faa'iido uu la kulmaya amba uu ka helaya number one waxaa waaye creativity waxa la dhahayaa jiro qofka markuu creativity leeyahay creativityga maxay ku sahlaysaa waxa jiro waxa la dhahayo healing amba inuu qofka uu bagashado amba therapy inuu ka helo sababtoo therapigaas uu hela wax kale ma ahan yacni qofka markuu cilmiga psychologiga waxyaabaha uu akhristo yani maskaxdiisa dhisaysaa wayna ku nafisayaa talabaad oo faa'iidada leh oo qofka uu helaya waxaa waaye inuu samaysto producti oo asi uu leeyahay oo micnaha oo ah inuu hadduu rabo wax libis ah amba qurux badan oo fashionka quseeya fanaanad ha noqoto boorso ha noqoto inuu asi ka samaysto taa markii laga soo tago familkaada gabdhaha adig kula dhasheen ilmaha wareerad aa u tahay waxyaaba fara badan aa u sameynaysa kamid tahay koofiyada sunnada ah waxaa laga yaaba wuxuu naga yimaado habar koofi saasoo soo arkay ii sameey haddaanan maanta aanan yani aqoon lahaynin faa'iidaas maanta ma ma heli lahaynin oo la yidhaho xabsi waxaana u baahanahay ii samee taasaa ka mid a faa'iidada faa'iidada kale waxaa waaye waxaan just lacagaa ka sameyn kartaa waa haddii adiga aad la timaadid yani fikrad oo ah fikrad dadka inaad ka gidi kartid maanta haddaa rabto guri aad fadhidid oo shaqaysanaynin amba aa magaalada shaqo ka la-dahay xirfad yani wax kasta oo barato maanta xirfad nooc kasta ay ahaato crochet keliya ma ahan xirfad kasta aad baratid haddaa go-aansatid inaad lacag ka samayso waa ka samaynaysaa soo ayadana faa'iidaday ka mid taha oo laga heli karo wax soo saarkaada ma ku tala jirtaa in uu yeesho dukaan loogu soo hagaago horta ganacsi markii la noqdo ani qaab online ahaan unbaa markasta ku fikiraa sababtoo maanta intaan waxyaabahan sameeyo dukaan furto yani jaanisan dukaan ku gado amba qofa aan isdhihi karo maanta aamin waayo waxaanu iibin karaa weli maanan arkin laakiin ani waxaa aaminsanahay maanta ganacsiga in yar oo small businesskan ah oo hadda ku kooban yani mid ka weyn inaan samayn karo waana aaminsanahay inkastoo weli aanan ku dhaqaaqin laakiin waan rajaynaya mustaqbalka soo socda inaa helayda yani materialiskan xirfadda lagu baranayo ha noqoto ama wixii ani aan sameeyey oo maxay aheeday in dif sameeybay jiraan dukaaman hadda u gaara xamar maanta waa laga helaa oo lagu iibiyo soo mar dhow way dhacaysa hadduu ilaahay raali ka noqdo waayahay dadka kuu yimaada maxay iskugu jiraan yani dadka horta isku markay imaanayaan dadna waxaa waaye xiise keliya waaye oo muxbadii galgacaylka unbaa ka muuqda oo waxaan soo aragay ka tahay dadna rabitaan xoogan waxay u qabaan waxaan ay arkeen ay jeclaadeen inay micnaha ay ka miro dhaliyaan saa marka ay tahay qofka xiisaha haay waxaa laga yaabaa fahamkiisa xitaa marar qaarkood inuu liito oo waxaan uusan uu fahmi karin marka aniga qofkan ma caqabadeeyo wixii waa tusaa markaa tusa hadduu fahmi waayo ma fahamtay fahamkii guud qofka marar qaarkood waxaa dhici karta inuu faham guud uu ka qaato waxa laakiin samayntiisii inuu ku dhigtoodo xagga tadaan dhaha maskaxdaasi ku suuso u sameey markaa soo fahamto marka waxaa samaysaba isoo tus hadday saxan yihiin waa kaa saxa haddii qaldan yihiin waxaan ku leeyahay mar kale ku laabo soo qofka xiisaha qaba marka qaarkood waxaa laga yaaba xiisadii dhex u maraysaba inuu xiisihii dhammaado oo meeshaba ugu dhaqaajiyo horta waxaa jira dad fara badan oo rajo ka qaba hamina kale laakiin maxay ahaydee haysanin yani qof mutafaadgareeya waayo qofka hadduu dhiirigelin haysanin ma dhaqaaqi karo yani dhiirigelinta laba qayb waaye qofna waxaa waaye asi gudihiisa inay dhiirigelinta ka timaado marna waxaa waaye in dadka ku hareereysan inay sii karaan dhiirigelintii waxaa laga yaabaa qofkan in gudihiisa uusan ka haysan laakiin markuu ii yimaado uu dhaha xabsi waxaan way adagtaha way adagtaha sax waaye laakiin haddii aada mar bilowdo tijaabi markaad tijaabisid kadib waxay ii sheegtaa inay adag tahay iyo inay dhib badan tahay horta marka hore isku day isku day loona sameynin yani wax oo natiijo aa la kulmaysa ma jirto keliya waxaa dhahaa isku day bacdeen wixii kaaga yimaada arag waa tahay aad baad u mahadsantahay xafsa ugu dambeyntii maxay tahay taladaada weligaa waxaad iska ilaalisaa micnaha kelmadda qofka aad ku leedahay kelmadda waxaa laga yaabaa qofkan mustaqbalka iftiin weyn uu lahaa inaan halkii ka dumiso yani hal dhagaxa ku dhuftan hal erey ku dhuftan halkiisii dhamaa iftiinka nolosha uu ka lahaa inaad dumisid tan labaad qofkan xirfadan bartay waxaa laga yaabaa marar qaarkood waxaa la kulmaa qofku dhahay xabsi wixii waa bartay waa samee cid iga iibsanaysa ma jirto hadda suuqiinta waxay ku xiran tahay khibradda adi aa leedahay xirfaddu waa baratay somahan waxaad isku daydaa xirfadaada saa marketin ugu sameyn lahayd adoona cid bil-aadan u marin adi nafsadaada dhis ilaahayna ku kalsoonoo waxaa samaynaysana ha noqdaan wax qurux badan qofka raba inuu hadda uu bartan waxaa dhihi lahaa haddii xirfadan lagaa dhaadhiciyey inay adag tahay ama marka aad arkaysa inay wax adag tahay wax adag ma ahan two days iyo three days aa samayso aa waxaasoo dhan aa arkaysa aa ku baran kartaa keliya taraagare hal wib jaanisi u qorshay kadibna isku day haddii kula adkaato marka iska daa xirfado kaloo fara badan way jiraan waxaa waaye xirfad kale raadso taasoo nafsadaada mar kale anfacaysa
aad ayay u mahadsan mahadsantahay xafse cabdifataax oo marti noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo